Ciidamada Kumandoodka Danebe ee xoogga dalka oo kaashanaya nabad sugidda Jubbaland ayaa maanta hawlgal qorshaysan ka fuliyay deegaano badan oo horey ugu sugnaayeen kooxda Al-shabaab. Ciidamada ayaa burburiyay fariisimaha Al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanada uu maanta hawlgalka ka dhacay oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Waxaa la sheegay in ciidanku ay ku baxeen deegaanadaasi kadib markii ay ka warhereen in Al-shabaab ay joogaan halkaasi oo xoolo ay ka uruursanayaan dadka shacabka ah ee degan deegaanadaasi. Deegaanada maanta kooxda lagu weeraray ee laga wareegay waxaa ka mid ah Kaam Jaroon, Yaaq Xaluul, Qaliil, Beriyow, Buule Xaaji iyo Yaaq Bishaaro oo dhammaantood ka wada tirsan gobolka Jubbada Hoose. Waa hawlgalkii labaad ee ciidamada xoogga dalka ka fuliyeen gobollada dalka. Dhanka gobolka Galgaduud, ciidamada dowladda oo kaashanaya xoogagga abaabulanaya dadka deegaanka ayaa Al-shabaab kala wareegay deegaanka Geerile oo u dhexeeya magaalooyinka Ceeldheer iyo Cows Weyne ee bariga gobolka Galgaduud. Saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga oo hawlgalkaasi hogaaminayay ayaa sheegay in bartilmaameedkooda ugu weyn uu ahaa deegaanka Cows Weyne oo ay ku tuhunsanayeen in kooxda Al-shabaab ay ka soo abaabuleen weerarkii dhowaan lagu qaaday Masagawa. Ciidamada iskaashanaya ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in ay ku wajahan yihiin magaalooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin Ceelbuur, Galhareegyo oo dhammaantood ka wada tirsan gobolka Galgaduud kuwaasi oo weli ku harsan gacanta Al-shabaab. Hawlgalka ka socda deegaanadaas ayaa muhiim u ah ka hortagga weerarada Al-shabaab ay ka geystaan deegaanada laga xoreeyay ee ka tirsan bariga gobolka Galgaduud, sida uu sheegay Gudoomiyaha degmada Ceelbuur, Nuur Xasan Guutaale oo qayb ka ahaa mas'uuliyiintii hogaaminayay dagaalka. Abaabul iyo dhaqdhaqaaq xooggan ayaa ka socda deegaano ka tirsan gobolka, iyadoo saraakiisha hogaaminaya ciidanka iskaashanaya ay sheegeen in ay ku wajahan yihiin deegaanada ka maqan gacantooda ee weli ay ku harsan yihiin Al-shabaab.